maamulka gobolka banaadir ayaa daafuray xarun lagu maareynayo bulicadaha iyo wasaqaha laga keeno degmooyinka magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya xaruntaasi oo laga daafuray degmada gubadle ee magaalada muqdisho qorshaha maareynta bulicadaha iyo wasaqda ayaa loogu leeyahay joojinta biyaha wasaqaysan kuwaasi oo lagu shubo meelaha aan munaasabka ahayn gudoomiyaha degmada gubadle iyo agaasimaha bulicadaha iyo jidadka ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay xaruntan gudoomiye waxaan ku faraxsannahay mashruucii dowladda hoose ee aad halkan ka dhagax dhigtay inaad maanta xirig jarto mar labaad waxaan ku leennahay waa ku mahadsan tahay reer goboleyna hambalyaan leennahay iyo dhammaan agaasimaha bulaacadaha ay u tahay fursad weyn waa meeshii ugu horraysay ee aan aragnaa ee dowladda hoose ay bulaacadaha anya ugu tala gasho mashruuc ka fulisay ay dhisto ee anya bilowda haddana ay dhammayso marka mashruucaas bulaacadaha maantana agaasimihii nasiibka u yeesha uu maanta joogo in dhul dowladda hoose ay leedahay ee waxaa waaye iyo mashruuc ka fulisay in bulaacadaha lagu maareeya loogu talagalay magaalada qashinkeeda waxaa la qashinka waa laba nooc midka qoyan iyo midka qalalan marka annaga waxaa naqaana kii oo wasaq caadi lasoo xaaqo oo qalanaa qashinka caadiga laakiin qashin kalaa jiro oo midka qoyan la yidhaahdo marka marka ugu horreysay ee loo sameeyo dowladda hoose ee yeelata meel lagu maareeyo wasaqda qoyan ee lagu kala saaro ee dowladda hoose yeelato aadan u faraxsannahay waxaa sharaf inoo ah farxad inoo ah inaan maanta joogno munaasabad qaali ah oo runtii maanta lagu xarig jarayo mashruucan asiga ah dowladda hoose ee xamar waxyaabaha ugu horreeya ee ay runtii xaqiijinayso hadaafteedana ka mid ah waxaa weeyaan bilicda caasimadda soomaaliya in la hagaajiyo iyo taas laga duulayo yaa waaxda jeedadka iyo bulaacadaha oo hawshaas u xil saaran waxay ka soo shaqaysay qaabkii lagu maarayn lahaa wasaqda ka timaada boosaneerada iyo goobaha kaleente arrinkan asiga ah wuxuu culays ku hayey bulshada ku dhaqan gobolka banaadir iyadoo booyadaha soo qaada wasaqda ay isaga shubayeen meel alla meeshii ka hor timaada si ay ugu noqoto howl fududayn taasina ay khatar ku tahay badqabka bulshada iyo environment